bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh duhur fayla dhugunsadyaal ha ka dhowaada warka duhurnimo idaacadda raadiyo baydhabo qodobada warkaan unsiin kahayn weliba ayaa ku mid eh wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed oo kulamo kuweyda magaalada baraaba ee maamulka koonfur galbeed gudoomiyaha dhallinyarada gobolka baay oo ku warbixiyay xaaladda dhallinyarada gobolka baay wararka inkadi dambeeyey qarax ku dhihi magaalada muqdisho daraawalo cabashe oo hiri wado ka dhow xarunta ee madaxtooyada dowladda federaalk oo faahfaahidihii howlgalla la kafulyahay deegaano ku tirsan hirshabeelle dilkudhihi deegaan ku tirsan hiiraan iyo faahfaahina laku helahayo dowladda federaalk oo golaha amniga ungudbidi ee ungudbidi caddaymaha duqeymo kenya ayay ku jeysatay dalka soo kale dowladda federaalk oo ku hadalay qaybta lamaad ee tilaalka covid nteen oo dalka deeri xildhibaanaha xukuumadda in sheegaya iniyo ungudbiyaan cabashada waalidiinta ulaadaha iyo kumaqan soo kale weliba aysan dhigun soo doontaana madaxweynaha hirshabeelle oo codsi indiri beela caalamka akhbaaraadka binaanka qodobka warkaan unasiin kahayn weliba usiyaha ururka jaamacadda carabta oo dacwadan gudbiyey golaha ammaanka qaramada midoobey waayahay mar kale duhur fayla dhugunsadayaal waa duhurnimo talaadada taarikhdan iyo ka-idanta tumishanta bili lixaad dhamadku labaatii kow tantaas waliba iyo haayana qodobada warkaana duhurnimo isinka dhugunsuu doontaan inis diyaariya yoogay oo faahfaahsan duhur fayla dhugunsadayaal wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta dowladda maamulka koonfur galbeed maaxi maxamed ciise ayaa gulungaare kuwelladero odayaalka dhaqanka baraaba iyo deegaanada hooseedo usoona kula hadali qodobo badan oya kumidata golaha dhisida golaha deegaanka baraaba usoona kula hadali kulanka usoo ku hadalayo kulankiya waliba us eray labada maalmood aan shaqaynayno howlo badan aan ku jirnay shirarkaayna ugu badnaa shirkii dib u heshiisiintii shalay oo laisku cafiyey oo dadkii degmadii reer baraawe xigtana maanta weji cusub waaye wejigaas oo ah maanta waxa waaye qabiilqabiilaa meeshii loola kulmaa la yidhi wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta iyadoo ka fiirinayso qaabka u dhisidda maamul golo deegaan ah iyadoo ka fiirinayso nidaamkii loogu mar lahaa hannaanka dowladaha hoose marka waxaan rabnaa maanta waxaan la kulannay waxaan la fadhinaa odayaashii dhaqanka degmada baraawe odayaashii beelweyntii tunne waana soo ajiibeen aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan rabaa hadda waa qodob kale inaan ku daro oo ah runtii guri ninkiisaa dhisto waana idiiweweyn tihiin wax walba waa fahamsan tihiin dad aqoon-yahaana fadhiyo dad culamaa fadhiyo dad dowlado badan wax ka soo dhisaa fadhiyaan runtii gola deegaankan waad aragtaan degmooyin bara badanaa laga soo dhisay oo ay ka mid yihiin baay iyo bakool runtii degmada waa shabeellaha hoose degmada ugu horreyso in laga hirgeliya la rabo waa degmada tan baraawe marka waxaan rabnaa codsi ay naga tahay annaga ka wasaarad ahaan iyo hay-addaba waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo oo ilaahay idmo arrintan maanta aan u fadhinno oo dib u heshiisiinta ah odayaashii beelweyntii tunne waxaan rabnaa inay isku caloolfiyoowaadaan oo gacmaha ay isqabsadaan ay yacnii haddii ilaaha yidhaahdo guryahooda siday u dayactiro lahaayeen iyo qaabkii loo dhisi lahaa golihii deegaankii ayagaa kulley hadda marti loo yahay mudnaantii koowaad ayagaa iska leh mudnaanta labaad ayagaa iska leh mudnaanta saddexaad waayahay meeli ka dhaafna codkaas weliba hay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta maamulka koonfur galbeed oo booqasho kurooga magaalada baraawe dhinihii kale weliba geedka magaalada baydhabo si toosa lanku daa furay wejiga lamaad ee tiraalka covid nteen welibaana furay tiraalkun madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee tiraalkun ya waliba usiya tiraalka senefram oo lanku horseedo cudurka covid nteen ee dalka hadeeri ama hadeersi dowladda china madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo ku hadalay tiraalka markiisu qaaday iyo weliba us eray
ayaan daah furnay dadka reer koonfur galbeed waxaan leenahay qaata talaalka si ka hortag loogu suubiyo cudurka daawo ma leh laakiin wuxuu leeyahay ka hortag waxyaalaha la sheegayo wax adduunka dhan uu soo sameeyo horumar lagu gaaray waaye dadka ee, tallaalka dhib buu keenayaa iyo kanaa lagu noqonayaa leh waa been tallaalka waa daawo waa la soo baaray waa la ogaaday wuxuuna ka hortag u yahay cudurka si marka aan u soo yarayno ee, dhibaatada cudurka waa in la qaataa tallaalka waa in la yimaadaa xarumaha tallaalka lagu qaadanayo waa in la yimaadaa isbitaallada intii hadeertaan uu weyfkii saddexaad imaanin ama kii labaadba uu joogo dadka waa inay istallaalaan marka aad iyo aada u mahadsantihiin waxaan ku dhiirigelinayaa meel walba oo joogtaan qaata tallaalka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waayahay meele ka dhaafnay eena codka madaxweynaha ayaa hay oo ku hadalay tilaalka covid nteen isla tilaalka covid nteen arrimood ayaa ka guda jirnay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya doctorese fawsiye abikar nuur ayaa waliba ayagee ka qaadatay tilaalka covid nteen qeybtis lamaad ee silinghela difaac wanaagsan waliba lambaahanyaa inay qof kastuusa qaadada tilaalka lama jeer sidaas daraadeed wasaaradda caafimaadka waliba ayaa ka wargeliyaa see dhammaan dadka tilaalka qeybtis koowaad qaadaday ayaa la kaari waraa ku bahay wasaaradda iniyo qaadadan een qeybtis lamaad muddo siddeed toddobaada ka hor ee siiyo reedhanka nagada ee waana reedhanka nagadan qaadashada tilaalka qeybtis lamaad wasiirka wasaaradda caafimaadka doctorese fawsiye abikar nuur ee dowladda federaalk oo ku hadalaasi tilaalka qaadashadiis ee muhiimada usaleeyey iyo waliba ay ertay dooskii labaad astrazeneca oo maanta ay ka soo wareegtay kii koowaad markaan qaadanayay saddex bilood ilaaha mahad iska leh ee waxaan rabaa inaan u mahad celiyo fahma oo labadii jeerba aan nasiib u yeeshay inay igu muddo daawada een tallaalka ee kaaliyayaasheeda shaqaalaha isbitaalka demartiino shaqaalaha isbitaalka banaadir isbitaallada kaloo waaweyn iyo cid allaale ciddii waddanka oo dhan ciddii bixinaysa tallaalka waa u wada mahad celinaya ee waxaan rabaa mar labaad inaan ku celiyo tallaalka waa habka ugu fiican ee qofka uu isaga taxadiri karo uu uga hortegi karo ee cudurkan ee viruskan covid 19 sidaa la socotaan ee adduunka meelo badan adduunka meelo badan waa ku soo laba kacleeyey waddamada deriska ah qaarkood waa laga sheegay taxadarkeenna mar walba inuu badnaado waa waajib na saaran inaan ummadda u gudbinno tallaalka waxtarkiisa inaanan laga baqan in tallaalka la qaato weliba dadka u nugol cudurka oo ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka shaqaalaha kaloo ee, hormuudka oo ah shaqooyinka waaweyn bulshada u qaaya dadka cudurrada raaga qaba dadka waayeelka ah iyo cid allaale ciddii ma aragta halis degdeg ugu jirto inay tallaalka soo raadso tallaalka gobollada dhan magaalooyinka meelo badanaa la dhigay xaruuma loo asteeyaa jira magaaladan aan joogno caasimadda ah xarumaha loo asteeyey baraha bulshada lagu faafiyey qof kasta degmada uu degan yahay ayuu ka heli karaa
codkaas waliba ahaayay wasiiradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya doctorese fawsiye abikar nuur dhinihii kaleed guddoomiyaha dhalinyarada gobolka baay oo ku warbixiyay xaaladda dhalinyarada gobolka baay ee sidusanin kafiiriya faahfaahinta warkuun cabdulaahi salaad aadan xidig
waliba uu isku harbiyey xaaladii oo dhaqdhaqaaqa dhalinyarada guud ahaan gobolka baay waliba uu sidoo kale tilmaamay in dhalinyarada muddooyinkii dembi oo kaalinfayl ay ku qaadi lahaayeen reedan dhasowka deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidii lagumada ay lahay dhalinyarada gudoomiyaha dhalinyarada gobolka baay ayaa weliba sidoo kale sheegay in xafiiska dhalinyarada gobolka baay xilligan uu ku socotay dhaqdhaqaaqa dhalinyarada sidii shaqo abuur lanka sameey lahay iyadoona markaas la baro xirfado shal duwan ee markaas mustaqbal shadhow iyo anfaca doonaan waa kuw soo ku hadalow halgenkii dheeraya ee lahangali midaynta dhalinyarada iyo sidii dhalinyarada lankaga lahay wadada saxda ee mustaqbalka dhalinyarada dhammaan horta wacyigelin oo suuqyaan oo guud ahaan eh ee, khaasatan anatarkeela hadaloo weli ka shaqeeyay xarun oo maylahaysa xirfad laga baro dhalinyara maylahaysa lamada continuity iyo inta ka dhatay oo ku shaqeeyasa dhalinyaro fara badan oo maylahaysa xirfadoogaas oon habarna waraarmayda waa inay magaalada ka jiraan iyo ku shaqeeyaana wacyigelinta dhinigaas meelo kuwada waa howlo oo aan ingaar ah waaye laakiin howlo guud oo dhalinyarada kala duwan mahaynan waliba wacyigelinta unasuubiyaan waliba ahaa inay dhalinyarada amnigu ka qayb qaadaan allaamaha booliiska la shaqeeyaan inay dhalinyarada maylahaaisa qabtiyo iswalaaladaano maylahaays kalsooni badan iska qabaan marka ad wacyigelin fara badan suubiyaan inay dhalinyarada lantahriibna inay deegaan shogal oo dhib ka sheenowyo qayb inkunagana waxyaabahaas kulli waxyaabaha oo dhalinyarada intii kulan weelda inuu kula hadalaano dhalinyarada maylahaaisa gobolka baay maylahaayisu wacyigelintan oo horta dhalinyarada koob wali wacyigeliyaan una shaqlaantaba ma sheegin horta su-aal isweydiin la waaye sanad walba dhalinyaro oo jaamacadaha ku bahayaan dhalinyaro dugsara ku bahayaan iyo sanad walba ha bahayaan hatana shaqlaan leeyihin marka lama sababooda martan kaweelan min shaqlaanta sababanta lama kaweelan tan koowaad waliba ahaa dhalinyarada maylahaayisu shaqooyinka deegaanka yaala guud ahaan koonfur galbeed shaqooyinka yaala iyo dhalinyarada habahaas shaqooyinka yaala dhalinyaradiya badan taasota ka sababeeyana sababta lamaadon ka sababeeyana waliba ahaa dhallinyaradan oo reer koonfur galbeed xirfadlayaal ma eh inta badan tusaale oo kale xirfadlayaal ma amjaan lahaa lanjaamadaha kubahi oo baaj eh oo heerka koowaad eh ama dugsar ha kubahi haddii shargaan isaga oraad erta ama mayla haayis faryaamisa oraad erta ku faana weli leeyaa mayla haayis ma inka qortiyo lambaaj ba ahaa ama dugsar baa kubahi walaas ma inka qorti marka dhallinyarada waxyaabana ku wacyigeliyaan waliba barada xirfad gudoomiye tida kale tanyo markiisan xafiiska la sinjaani ee dhalinyarada gobolka baay waliba juudin galana isin intaysan mid ay tan dhalinyarada saasaatoniyo ku shaqeeyeen horumarka deegaanadiyo marka guulno aysan ku deerteen madaynta dhalinyarada sanoon ku shaqeeyahayn amniga dhalinyarada su-aalaas haddii ana jawaabtiya b ana way fiiriyay in dhalinyarada iskahilantii oo guuldeertii dhalinyarada koonfur galbeed khaasatan gobolka baay iyo maasha allah in walilay daliil hangaadaday lamada kun tuman iyo shantii lamada kun tumi afartii lamada kun tumi sideedii la fiiriyeen haddii xataa lamada kun tumi litikada ee naftashe haddii aan sanadahaas fiiri hataa meelo rognona fiiri dhalinyarada eeda guuladeereen way waxay lagaasooy wali aragaase kulun dhalinyaro lanka baahday oo hal dhalinyaro lan helaan qoosho horo dhalinyarada sababo jara dartiya
waayahay eedeedaan mahadsanyo codkaasna weliba aan dambeeyey warkii cabdulaahi xidig dhinii kale dhimashiyo dhaawacya ku dhaladay qarax ismiidaamin egeega kudhihi ee afaafkuur ee xerada tababarka jenaraal dhiga badane dhiga badan ee wasaarada warshada nacnaca ee kataala degmada wadajir qofaas ka hiri waxyaabaha qaraxowya beegsaday dhalinyaro surnayti afaafkoor ee xerada ahaana solon qoraayo ciidanima islamarkaasi tan iyo fadaayangin iyo tababar eena ka qaadan gudaha ee xeradaasi taliska ciidamada xooga dalka ayaa ku hadlay qarax ismiidaamin oo qaraxan ismiidaamin tahay ee hiraabnimadan geeka kudhi afaafka hore ee xerada tababarka ciidanka dowladda ee jenaraal dhaga badan ee kataala degmada wadajir waanan dhow eena xerada turkisom taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal odwaa yuusuf raage ayaa sheegay in qaraxa uusu fuliyey qofaaskahiri jaakad waxyaabaha qaraxo usoona kahirinin usoona iska dhex qarxiyey dhalinyaro fara badan oo safdheeranka jarti baaritaan haanaso fadaayan iniyo isku diiwaangeliyaan xerada ciidamada taliya odiwaahi uu la hadlay warbaahintii qaranka iyo waliba uusa sheegay in qaraxa uu sahaayay koo xoogan oona jeysaday khasaareen iska jara dhimasho iyo dhaawac iyo hadeerin dhalinyaro badan oo fadaayan iniyo kabiiraan ciidanka kumaandooska gorgor waliba uusa xaqiijiyey inkubadanini tumankumid ee dhalinyarada iyo fadaayan iniyo kabiiraan ciidamada xooga dalka iyo ka dhimadeen qaraxaasay tiis niidaamin tahay miili labaatan kalen iyo ka dhaawacmeen haana soo lajeeyey xarumaha caafimaad oo laka dabiibahay jenaraal odawaa yuusuf raage oo tacsiye indiri ehelada iyo ku dhimadeen dhalinyarada geeka waliba oyo fadaayeen iniyo isku diiwaangeliyaan xerada tababarka ciidanka dowladda ee jenaraal dhaga badan oo qaraxa lala beegsaday xeradun iyo waliba horey inkudhiyay qarax kaleed oo fuliyey lanhaskihiri waxyaabaha waxyaabo qarxayaan soona ee askarta tababar laka siiyay xerada sayti walibaansa walibaana ka dhimaday saraakiil iyo oona mas-uuliyadda qaraxa sayti ee sheegatay ururka al-shabaab dhini kaleed boqolaal dhalinyaro oo kumid daraawalada mootobajaajta waliba yogeeka binaanbaax xabasho ee kudhikana agaarka daljirka daasoon ee degmada boondheer ee gobolka banaadir sida faahfaahinta warku usniin kafiiriya oo maxamed jiciilow
boqolaal dhalinyare oo kumid a daraawalada mootabajaajta iyo mibageeka banaanbaha abashee kudhikaayanaha agagaarka daljirka daasoon ee degmada boondheer ee gobolka banaadir daraawalada mootabajaajta oo xiritay wadada shabeelle ee umbaxaase dhiniga suuga xamarweyne iyo mibay sheegan inay ku cabadahayeen burburka wadooyinka kiyaala magaalada muqdisho iyo wadooyin kale oo iyo xireen biyaha roobkii ku qubday magaalada cabdifataax ismaaciil afrax oo kumid a wadayaasha mootabajaajta magaalada muqdisho iyo mibase sheegay in wallan aqbalo korna iyo eyan iyo ona lacagta anshuurta lagu qaadan iniyo waayaan meeliyo maraan burburka ka jar wadooyinka qaarsho magacayga waxaa la yidhahdaa cabdifataax ismaaciil maxamed afrax waxaan ahay bajaajle ka shaqaysto gobolka banaadir waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed waxaan u baahanahay xuquuqda aan xaqa u leennahay gobolka banaadir xaq uma lahan inuu askar inta naga soo hormaro iska hormariyo xabada nagu ridaan waxaan waddadan u xidhannahay nin kasta oo bajaajla oo meeshaan taagan waxaa laga rabaa biil waxaa laga rabaa canshuur waxaa laga rabaa buug dhacay aqa cusboonaysiintiisa waxaa laga rabaa leesin dhaca cusboonaysiintiisa qaarkood waxay ku wadaan mootada kilo waa rag masaakiina waxay u shaqaystaan naftooda waxay qutulyaam ugu cuni lahaayeen rag kale u shaqeeyaan ay kira'aan mootada ugu wadaan waxaan u sheegaynaa gobolka banaadir xuquuqdeenna ilaa aan ka helno meeshaan kama tegayno waa in waddooyinka biyaha yaalloo dhan laga bixiyaa mooto walboo meeshaan taagan waa inay baawuur booyada raacdo si waddooyinka biyaha looga bixiyo waxaan ku shaqaysanna ma lahan magaalada aan ku dhalna kuma shaqaysan karno waxaanaha dad jaamiciyiina soo waxbartay lagu soo tiiri tacbeelay nin kastooo meeshaan jooga wuxuu haystaa baaj digrii holdhaas ma igu raacsantii guddoomiyaasha degmooyinka oo booyadaha ugu sharaxan garaasyada biyahana aana ka dhuuqan degmooyinka ay ka taliyaan mushaarka ay qaataan annagaa nagala qaadaa mushaarka ay qaataan annagaa nagala qaadaa waxaa la rabaa mushaarkii nagala qaado in wax noogula qabto haddaana wax noogula qabanayna gobolka banaadir iyo degmooyinkooda waa inay iscasilaan waxaan hadda joognaa isgoodka shabeelle agagaarka diljirka dahsoon waxaan tagnay degmada waa beri saldhigga waa beri waxaana la dhahay degmada taga waa tagnay waxaana la dhahay waxay aadaan gobolka waa tagnay waxaana la dhahay waa inay aadaan sugunta liido waa tagnay waxaana la dhahay waa inay aadaan fiisha taraafiko fiisha taraafika maxay noo qaban kadhaa maamulka gobolka banaadir yamay bajaajleyta ankabaaqena iniyo si degdegayo walanku gobadan cabashadiyo islamarkaasniyo furan wadooyinka hireen biyaha roobka kagubadi magaalada iyo waxaanoo kala bajaajleyda hiritii wadada shabeelle yamay bayotilmaamena iniyo bilaasiyo hirnaada doontay ilaa intii laku jawaabo cabashadiyo yo oona sheegan iniyo seedeen xarumo degme iyo meelo kale balse iyo waayeena cid ku jawaabta cabashadiyo wadada shabeelle oo ka taala agagaarka daljirka daasoone degmada boondheer ee gobolka banaadir yamabayo kaxa yeerana baawur fara badan ooyo kajaraan haano socda dhiniga xarunta madaxtooyada
eedeedaan mahadsanyihin maxamed jicilow wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdifataax qaasim yaa ku hadali howlgallada kudhiniga al-shabaab ee ku dareera gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ee maamulka hirshabeelle sida faahfaahinta warkunya ninkafirias leyli ibraahim aadam wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdifitaax qaasim ayaa waxa uu ka hadlay howlgallo ka dhan ah al-shabaab ee ka socda gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe wasiirka ayaa sheegay in ciidamada dowladda howlgalkii ugu dambeeyey ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada buulo burde ay ku dileen xubno ka tirsan urarka al-shabaab sidoo kale wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ayaa sheegay in dagaalo kale oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan al-shabaab looga qabsaday xubno badan oo sheegay in lasoo bandhigay dhanka kale wasiirka oo ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidanka dowladda ay ka sameeyeen shabeellada dhexe ayaa sheegay in ciidanka hoogga la wareegeen deegaano hor leh oo ay ku sugan yihiin al-shabaab islamarkaana khasaaro hoogan la gaarsiiyey waa la socotaan guud ahaan horta dalka waxaa ka socda kooxahan argagixisada in laga xureeyo goobaha waxawa ay kaga sugan yihiin awood saas ah maanta oo la sheego ma lahan oo aan ka ahayn weeraro iyo dhabagal oo iyo ab mobile ah inay u dagaalamaan marka laakiin markaan ciidanka xooga dalka isagaa waxawaa weerar ah oo godadkoodii waxa weeyaan ugu tagaayo kooxahan argagixisada ah jabka loo geystayna buulabarse waad aragteen sida loo soo bandhigay iyo hubka faraha badan waxa weeyaan ee laga qabsaday iyo saraakiil muhiim ah in laga dilay sidoo kale shabeellada dhexe ilaa iyo sagaal tuulo jab xooga loogu geystay waad la socotaan oo waxa weeyaan weeraradaas oo ciidamo qaali ah oo saraakiil qaali ah waxa weeyaan ay hogaaminayeen oo taliyihii xooga dalka waxa weeye qayb uu ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ayaa isbitalka shalay ku booqday askar ka tirsan guutada shanaad qaybta labaatan iyo toddobaad ee xoogga dalka oo dhaawacyo kala duwan kasoo gaaray dagaalkii ka dhacay degmada buulo burde ee gobolka hiiraan saraakiisheena ama ciidamadeena qaar ka tirsan oo kusoo dhaawacmay dagaalo waxa weeyaan loogu xureynayay muxuu ahaa lagula dagaalamayay ama looga hortagayo weerar ay soo qaadeen kooxaha argagixisada ah ee degmada buulabarteed kuwaasoo dhaawacoodii waxawaaye lagu dabiibayo magaalada tan beledweyne gaar ahaan isbitaalka uu talisku leeyahay ayaan ku booqday annagoo xaaladooda caafimaad u tagnay sidoo kalena ku dhiirigelinay qaranka ay u hayaan booqashadaasi waxaa igu weheliyey muxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabeelle mudane siraaji iyo sidoo kale wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowlad goboleedka hirshabeelle wasiir maxamuud sheekh cali salaad runtii booqashadaasi waxaan kaloo u kuurgalnay cisbitaalka iyo siduu u shaqeeyo iyo baahiyaha degdeg ah loo baahan yahay waxyaabo qaar aniga iyo mas-uuliyiinta hirshabeelle ila socday oo goobtaasi aan wax kaga qaban karnayna waa ay jireen oo waxbaan ka qabanay qaar kalena waxaan u baahanay inaan la kaashano wasaaradaha nalajaalka ah ee xukuumadda ka tirsan
eedyada umahadsanta leyli ibraahim aadam oo warkaasay tiiniin fiiryaasi dhinii kaleed madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle oo qaabilay wakiilada beele caalamkan fidhi ee magaalada muqdisho iyo weliba iskuul wala hadlay arrimaha doorashooyinka amniga iyo bini-aadamnimada madaxweynaha oo kulan la qaaday wakiilada qaramada midoobey midooda afrika safiirka e u-da iyo urur goboleedka igaad iyo weliba uusan ku warbixiyey heshiiska lakudeeri arrimaha doorashooyinka iyo sidiiyo on diyaar garoobeen ka hiirshabeelle ahaan arrimaha socdaan cali guudlaaw ayaa weliba uusa caddeeyey iniyo qobda doonaan doorasho xalaal ee si nabadeen iyo kadheeda sidoo kalena weliba uusa kula hadlay howlgallada kudhiniga ee al-shabaab ee ku dareera deegaanada hiirshabeelle welibaan uusa hajeediyey inay howlgallada sayti oo ka biiraan ciidamada midooda afrika ee amisom madaxweynaha ayaa weliba uusa bogaadiyey dadaalada beelaha caalamka iyo la garab teeganta soomaaliya isuuqanu codsadii ama usoona ku codsadii ero ini la garab isuruma oo langurmada dadkii oo ka dhibaatoodeen ama dhibaatada kudeerti fatahaada webiga shabeelle waana lakawada shaqeeya xalanhelowka ee aafooyinka fatahaado iyo hirgeliyowka biyi xireen wakiilada beele caalamka ayaa iyoona bogaadiyeen guulo lakudeeriya arrimaha doorashooyinka amniga iyo arrimaha bini-aadamnimada iyoona caddeeyeen ini hiirshabeelle iyo ku caawi doonaan xalanhelowka fatahaadaha iyo iniyo caawi caawinaad ku jeysado doonaan arrimaha bini-aadamnimo dhini kaleed dil waliba laha ka warmahaya ini dilkadhii deegaan ku tirsan hiiraan faahfaahin laku helahay sida faahfaahinta warkunsunin kafiiriya saciid sabriye wararka unu ku helahayna deegaan ku tirsan gobolka hiiraan yowaybayo sheegahayna in milaas hiraabnimadii geek oo tilaad ee kudhi fal dileh oo lanjeysidii daraawal baabuur kaas oo deegaanka aan kahay rag hubaysan yah qofka daraawalka baabuurka kahay ka dilay deegaan laka magacaabo bacdo oo hooseedo degmada matabaan ee gobolka hiiraan isugoona andhimadi rasaas ku heli qeybaha jirshay waybana meelaas qubahsaday raggii ku dambeeyay falkaas dadka kasaay daraawalka la dilay yawayba magaashayo ka sheegana abdi dhagaweel haabey oo kamaga dheer abdi hombol islamarkaasina wayba usu ku mid hayay daraawalada wadow baabuurta jaadka ee ku shaqeeya si gobolka wararkayaantaasi waybayo kasii darahayana in dilka lanjeysdi qofka usisalka kahay arrimo qabiil oo horey unkudhi gobolka hiiraan waybana goobta falka kudhi allaha ka qaaday meydka cabdi deegaan iyo degmooyin ku tirsan gobolka hiiraan ayaa marar shalgadaysan wayba kudhiyay dilal qorshaysan oo salka kahay arrimo qabiil waybana maalmo kahor heshiis laku diray dagaal beeleedyo ka dhex mari duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
dhinii kale safiirka soomaaliya anfidhi qaramada midoobey abuukar daahir cusmaan baalley ee weliba usugolaha ammaankan gudbiyey caddeymo muujiyayaan ini duqeymaha diyaaradaha dagaalka kenya iyo kujeysadeen gudaha soomaaliya iyo dhaliyeen khasaara danjir abuukar cusmaan baalley ee weliba usugolaha ammaanka ku hor akhriyay cadeymo iyo haysata dowladda federaalk soomaaliya ee la xiriira walyeelada ciidamada irka ee kenya iyo kujeysadeen gobolka gede ee xuduuda soomaaliya iyo kenya taasoo dhimashay iyo dhaawac iyo kudeerti muwaadiniin soomaaliyeed oo ay ka jiraan owlaad iyo bilaan dowladda soomaaliya ee marar badan iyo ku hadalay khasaaraha hanagnagadii ee diyaaradaha dagaalka kenya iyo ku jeysadaayeen gudaha soomaaliya walyeelada iyo diirsiayaan dadka shacabka laakiin waa markii koowaad ayay xukuumadii cadeymo jeeyta golaha ammaanka ee qaramada midoobey xiriirka lamaada dowladeeda soomaaliya iyo kenya iyo muddooyin shalgohnaay oona maalmoogay dambeeyey hagaagay kuriid markii dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqday iniyo reed hangnagaasa xiriirka lamaada dal sidoo kalena kenya iyo hadhowayti si kastaba haatoo duqeynta inka dambeyti ee kenya ee ku filiyday deegaanka ceelcadee iyo deegaano kaleeda ku tirsan gobolka geda ayaa walibaa ka dhimideen hooyo iyo onogye iyo oya dhali meela dadkaleed oo ku tirsanaa isla qoyskaas iyo dhaawacyaha ku diireen dhini kaleed xildhibaano ku tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegeen in iyoon gudbi doonaan cabashada waalidiinta walaadiyo iyo muqnyin faahfaahinta warkun walibaan infiriyey maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiirow xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa waxa ay shaaciyeen in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble u gudbin doonaan cabashada waalidiinta carruurtooda ay dowladda soomaaliya tobabarka ciidan ugu dirtay dalka eritreya xildhibaamaha salaad oo ka mid ah xildhibaanadaas ayaa sheegay in cabashada waalidiinta ay dhowr jeer u gudbiyeen golaha wasiirada iyo taliyayaasha ciidamada haddana ay qorsheynayaan inay u gudbiyaan ra-iisul wasaaraha sida saaxiibada iga horreeya ay sheegeen arrintan sidii aada noogu dhiibteen aan u qaadaynaa insha allah haddii alla yidhaahdo golayaasha dowladdan la aadi doonaa ra-iisul wasaaruhu ugu horeeyo runtii waa ku mahadsan yahay inuu door hogaamineed qaatay ee guddina uu saaray isagu hadda ma joogin markii ciidamadan la qaadayay qayladan hadda markii uu soo baxdana kasoo baxdana kama uusan aamusina guddi ayuu magacaabay ee dhaliisha idiin muuqato oo ah dadkii markii hore taliyaasha ama wasiiradaha ee arrintan inta wax laga weydiiyey inkiray in haddana loo diro la yidhaahdo adinku soo baara dhaliishaas idiin muuqatana waa noo muuqata annaga waxaan isku dayeynaa insha allahu dhaliishaas sida ugu dhaqsiyaha badan in loo saxo ra-iisul wasaaraha aan ku laabanno guddoomiyuhuna hogaamiyo bishii lasoo dhaafay ayaa waxaa taagnaa cabasho ay muujinayeen waalidiinta carruurtooda tobabarka ciidan loogu qaaday dalka eritreya iyaga oo sheegay inay maqleen in laga qaybgeliyey dagaalkii ka dhacay waqooyiga etoobiya
eedyada maasni maxamed jirow kaaliyaha xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta xasaam zagi ayaa weliba uu xuseeyay in golaha ammaanka qaramada midoobay ee qaado doonta mas-uuliyadda muranka ku-teegin ee dhismaha biyo xireenka etoobiya weliba nuusantaasiti ka daraya inay kulanka deg dega ee wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka geek iyo kaleyin caasimada dalka qatar ee dooxa yee la hasaaro doona bayaanka eedan inay golaha ammaanka ee qaramada midoobe yee erito saaradu doonto dhini kaleeda waliba uu santaasiti ka dareero inay kulanka deg deg ee wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka geek iyo kaleyin caasimada dalka qatar ee dooxa ee laha ka saaro doona bayaanka eedan inay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee erito saaradu doonta mas-uuliyadda ku dhalata lantaasiti dhini kaleed kaaliyaha xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabda xasaam zakiya waliba uusan ka baaqay golahaas inayo farageliyaan muranka biyo xireenka etoobiya si lanka hela xal deganaanshaan ah ee galbeed ama gobolka dowladaha masar iyo suudan yaa waliba iyo codseena kulun deg deg ee wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabeed geek iyo kuleyin caasimada dalka qatar kulankaasaytii oo wadatashiya waliba la filaha in ilaa ku saara bayaan midaysan oo laka taageero mowqifka masar iyo suudan ee ka eedan khilaafka kula dhexeeya etoobiya ee aranta biyo xireenka geedha dhugunsadyaal waliba antaniinka dhomo warkii duhurnimo oo usaasiyaari maxamed cali yunis juuriye anina maxamed cabdiraxmaan cali siin la socodsiiyay dhinaga farsamada saaxiibkay boorow iyo galanta kahaye war kun warlamadan tunreedan ku kulmaana sidaas iyo ammaano allah